oo cabdishakuur yacquub ibraahim ka tirsan baarlamaanka toos west south west ee ka tirsan guddiga amniga guddoomiyaajay ahaa guddoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka ahaa may siin sheegay doorashadii koonfur galbeed si waadaxa in fudhiyada la fadaayo ini alqalad dowladda federaalka iyo niman siixaayaal ah oo wasiire ah iyo niman kale alqaladka wadaan doorashadana si waadaxa in dhiyada la fadaayo oo mar hore intii guddiyo la dooraday ee guddiyadii oo shaqeey waayeen oo isku asileen guddiyadii madii isku asileen kubad hatana la dhisay guddiyo kala talada lalag obsaday guddiyadii dhowr jeer muddo baarlamaanka horaanna guddiga ha ansahiyey ee guddiga guddi baali ah oo fey lahaaye oo baarlamaanka dhan iska ogi ee kenina adkaysadeen lala surimi guddigii muddo kordhin iyo lamagoor kale madoona guddigo has asili madoona guddigi kale muddo kale oo baarlamaankan ogayn kordhiyeen mar saddexaad hatana muddo kordhiyeen madaaskubada ciidamo oo gobolka inin dhalana muqdisho maleysi beeleedka haayeen lax ku aruuri oo niman nabasugudda ee lax faryi in niman shabaabhas ku dhiibi ah oo boliisu la roomta lahangaada wasiirka amniga ousata siihayle ee wasiirka amniga anhayn horaanmay weela jarnay wal allaale wali oo wasiirka amniga ka hadlo una la sheer gareeyaan haddii guddiga baarlamaanka ay baarlamaankana la sheer gareeya wal una ogna ka shaqeeyaay madaxweynihii hore dhon madiroogi hata inuusa ara oo mayla raay ani og ciidamadaas ara ee manhayson una lan lakaga sabay lama goor xamar lanka weeray usiib lakaga sabay dhe ma dhe la ariyo doorasho saasaan dhiyahayta ciidamada saasa lahan rorahaay ciidamo maabana nin baahanhayn oo roogan haani federaalka oo militariga haayan haani federaalka oo nabasugudda haayan haani nabasugudda oo koonfur galbeed haayan haani booliiski cusub la raayay oo koonfur galbeed haayan haani booliiska federaalka haayan oo gooniga haayan iyo dhon intaas ciidan ee isla roogan una ciidanba nin baahanhayn ciidan muqdisho balleysii beeleedka inti la rora la sheena uni la koyni la golo wasiir ay la kala wareeginoy maana ay la jeeyinoy baarlamaanka hoo walbaad iska ogda baarlamaanka sheen wasiir anikii la sheer gareeyay jari waliba ciidamada heje e ogaayti hadal dastuuri ow ini oo maamul goboleedka oo ciidamo iyo an ansahiine baarlamaanshoo dhisinyi baarlamaanka hanmarna ini lahaqaada lalakooy wal raallo kacna ma ah baarlamaanka south west ma in sheegay ini xorriyadda tiidin oo isinla haytan lasiinku qaadi doorashadan waajibaadya isin an lahayn doorashadan xamar laku meeriyahay ciidamadan muqdisho lakulakooyahay haan koonfur galbeed inta roogan haan federaalka inta roogan dadba an hayn gobolkana dadba inin dhalan yaad indhiyahayta doogaasay saas dartiya baarlamaanka ma in sheegay ini ishuraytan baarlamaanka eena wasiirka amniga baarlamaanka aan ka weerahay baarlamaanka kooy si waadax an sheegay ciidamadaasay waana dadku xag aftira maselanagadan ciidamadaasay dowladda federaalka ma in sheegay ini federaalkii oo una ka tirsanayna nii la ursiidan ini lan muwaadan ee dhulkuun dhaladay dad la ursiidan lankiisin la jarna latin hataa la jarawka kiiking eyko kale ey lanka may la raay lan inteen dhaladay reer koonfur galbeedahay dadka barahaytan si kale an tusahaytan lankusugaana si kale nin tustan dalkuan dhaladay dadka kale isinka jeedaanna dalkuwaan dhaladayna si xur-e i waadaxa en tartamen baarlamaanka may xuranayaa ina xorriyadda lanku qaadnay dad yayjin in haado isla doorada dowladda federaalkana may ku codsadaane ini dadka inta rooga jin in haadan ina ciidamada inta roogan baka filana ciidamadii la nagata dadka oo afkiyo ka hadalaayan i dadnimadii oo wadadanba hore aan qoobsadeen dhulkun dadkuwan la ol eyin gebroo dhibahaayan umata dhibahaayan ardayda dhibahaayan magaalada baydhabo nebida ku jarta ardaydii nebida iskuulin dhikadahayd mayl araay dadya nebida an dareeraan ganacsadahaayan meel nebad e horna habad unku dhiina xurnamo laka roogohayd dadka binaanka madi laku reebo oo madba weerar muqdishoba geeyaha miin garax waa ku dhiyahay dowladda federaalka ma in sheegay garaxga maalin welba muwaadiniinta ka dhiyahaayan muqdisho ka dhiyahaayan haddii imaanba sugaas meelihii sugdoy male ini ciidama tahan dirta yaka laahatab in sheegahaaye waana caalamkana may ogeysiyaane ini faragelin toos eh ciidamo aruursasho iyo mayl araay doorashada o maaban dhiyaan barlamaankii oo xorriyadda laku qaada linjeeda qof kasta muwaadan ee waldoorada faday odayg madax banaan oo koonfur galbeed ka tirsan oo hi- oo barlamaan eh ma in sheegay inaysan xorriyadan hayn haddii guddigii amniga aan ku turjumow maysin sheegay ciidamada inta laka- la- lakoo yogo dawladda federaalka hataa aan isla qabno may ku hadalay guddoomiyihii een, baarlamaanka nabad allo weelaha oo federaalkaa ku hadali uso goboladun dhaldi uso goboladun ku naxow uso muwaadannimada isun hadalay soomaalinimo ata soomaalida derisada eh mase gobolada roogan ma in sheegaanay ini dawladda federaalka oo xukumaayaan farmaajo iyo may la rahay xasan khayre daandaansi ka wadan bay dhaba daandaansi ciidamadii oona ka wadan may siin sheegaane ciidamadiin loonanagada haddii muwaadan soomaalinimo eba jarta haddii dadka shacabka inta roogaba jinsiingayin haddii musharaxiintaba jinsiingayin taas ogaada tan kale wasiirka amniga wala kaga sabiyo wada shaqeeyaani walaalahayni dhulku aan dhaladi may weelaasee barlamaanka horsheeng wali adu wadad barlamaanka haddii aadan horsheegnay sharci ma eh adiiba ku simi atahta oo may may la raaya wasiirnimada may ka ataasi gaarsiisa ee wakata madaxweyne je dhomba bahi wala sharciya jarana barlamaanku barlamaanka la horsheena hoban sheegna wala sharciya ma eh vaali ma eh wala iyo eh waluna ogolaadaanana ma imaarna haddii guddiga amniga barlamaanka ana ma ogolaada doono sharciya laska dhaga gabal dastuura jara dastuurkii federaalka jara dastuurkii koonfur galbeeda jara heer hoosaada layin may la raayay barlamaanka oo iska xukumow wala iyo dhan walku bedelan wala iyo ini guddigi dhowr jeerna hasa zilano hatana la qasaba ciidamana lalakooy si jeedan araga hayna been wala iyo ciidamadaas nabadsigud oo la haruuriyo shabaabkii has dhiibiyo boliis hata lakaweela la fadaay may kaweelna boliisnimo man shaqeeyaan laakiin dad soomaaliya u meel iyo rogan hay kanagoy haddii ciidamada soomaaliya dhan laska walaaqo laska rafi ha raalli aan unin gobolka aan ah buntland may jeeyahay ciidamada jubbalandna may jeeyahay galmudugna may jeeyahay hirshabeelana may jeeyahay baydhabo may laha kulmeydiye ma ogolaadaana taasay un wal un dheegi doonana ma eh waana ku dhiidhiyahan dadka koonfur galbeedna la hadalaan shacabsho iyo dadyo iyo ciidamadii ooba la hadalaayan haddii soomaaliya tin isiigna nagada gorodaasaan hadalkaanon dadnimadaanan ogdin noo dhaafo walayo e wasiirka amniga adina may kiin sheegay kiinka nagay waana kiinka naga doone sheen barlamaanka wala ada riisan eed ahay hoban hayna veri ma e waka lahaa waljarana ma e walayo e caalamkana hi ogaaday baydhabo ini daandaansi ku jara ini gumaysi ku jara hata gumaysi lakanaga lafado ini sagaalii kowti hata lagnaga lafado ini habad oo dadya dhagama hayo nabadgaba habad lan sheeni oo dhismo ku dareerto magaaladiiya nabad ata horumarsha dareer hay-ado roogan ardayda oo iskuulan dareerahayd dadka umata adeegdahayan soomaaliyana in ishaysan taasna sheege tan kale madaxweynaha federaalka adoo shalayba may la raayay musharaxiinta kiinshal haayan oo muwaadiniinta inta roogan reer koonfur galbeed ee kiinshal haayan iyo hatan alqalad adoo reer awkan aan fiiriyaan iyo alqalad gooni awad reer awka gedil aree gedi jaran yogo gedin laldegiñaa lalade umatan tu roogda ladegiñin degma ada gooni an lata an lahayn oo iyo dhan reer koonfur galbeed layin degmooyinka ya may kiin sheegay haddii ada int dadki kawaa dadka ada dhuunka ku gooyahay to jidka ku gooyahay tae haddii jidba furaas ciidan baad handaraas afgoo iyoona heew n marka iyo may la raayay ciidamada roogan hi ku qabadeen dadka isuga isbaarada hi ku qaadeen jiditeenna hi fureen shabaabkana hi la dagaalameen unayna ka garab galaane madaasa soomaaliya ataa madaxweynena ata iyada siin sheegaana barlamaankana arrintumhi ku dhiidhiyoy guddiga amniga hanga siinka sheegaana an oo amnigii guddiga gaddoomiyin haya siin sheegahaayi dhulkun dhulkii una hangmarniyo walwalba hangmarniyo dhulkii una lahayniyo dhulkii aadaana nii dhaliyo dhul una hata dhedheelka dhiibaanana ma eh habada beledka kadhiyaas haan kooyangna manfayl haan roogangna manfayl niin la weydiisatan habadiyaada ciidamadiin la nagada gaddoomiyaha barlamaanka federaalka eed iyo eedaan mahadsanta ciidamadun lan adag koo sarreey sharciga barlamaanka aan sarrey dalka dastuurka dalkan aan sarrey ti das si dastuuri ah muwaadagnimo ah aan nag ciidamadun mase barlamaanka federaalka hordhig wala ku dhiyahayan caalamka in sheeg adin yeeda kiin sheege tan kala madaxweynaha kusimaha oo koonfur galbeed oo guddoomiyihii hor barlamaanka ah may kiin sheegay si nabad ah walaalnimo ah derje ah dhulku an dhalashadiis ah iyo walhakawadi oo deganaasho ah haddii deganaashadii la kii jiidahayo ciidankan lakooya raalli ku aha iyo adag gaddoonsiyahayta barlamaanka sheen adin ee barlamaan ataa mudilay dadka simahayta ma madaxaynihii jaray tooska ahay miidi ho madaxayne fadaasama ha sheegoy hoba kaleena dadkaanna oo ciidamada un ada sheentii unugolaha haddii ka dhimada oo adag ka ogolaati wal ada barran laka warsado doono aakharana lakii warsado doono adduunyada lakii warsado doono maalna keen ka dhaafayna nagada doonto